waxaa ugu horreeyey madaxweyne xaaf oo noo yimid horraantii nagu bogaadiyey shaqadaas iyo dastuurka aan hayno tale iyo tusaale iyo fikradna nagu boofiyey sheekh maxmed shaakir waa noo yimid madaxa xukuumadda wuu nagala dardaarmay dastuurkaas in wax wax dhibahaya ama wax khilaaf keenaya ama waxaan u qalmin in aan la qorin intaba waa nagala hadleen waxa ayaan daraa guddoomiyihii baarlamaanka gaacal casir ee maalin maalmaha ka mida noogu yimid kormeer annagoo shaqada ku jirna hay-addii oo isaga madaxda ka ahayna ah waa nasiib darra inuu maanta idaacadaha ka yidhaahdo lama socdo mana arag mana maqal waa ayaan darro weyn waa ayaan darro weyn ee aan la yaaba aniga shakhsi ahaan waxaa kaloo ii dheeriyaan kula yaaba guddoomiyahayga ee baarlamaankii uu goobjoogga ka ahay markuu furaya madaxweyne xaaf oo saddexda maalmood oo kale fadhiga ugu horreyda oo isaga sir guddoominahaya inuu yidhaahdo wax aan kala socdo ma jirto dastuurkii xamar la iiguma keenin dastuurkii muqdisho la iiguma keenin waa ayaan darro dastuurka meesha lagu samaynayay iyo halka loogu talagalo waa caasimadii galmudug dee waad dareemi kartaa marka shaqada soo hogaanka ka ahaa maanta waxba kama ogin aadaa uga xunaanasay maxaa waaye guddoomiyaha saaxiibkan waxaan ugu baaqaynaa guddoomiyaheena waaye waan soo dhaweynaynaa caasimaddii baan joognaa shaqada ku socotay inuu yimaado markaasaan leenahay marxaban asaga xataa maan madaxre ku-xigeenka waxaan xashay sidoo kale aan u baaqaynaa ima waan leenahay